doodan oo ay soo agaasintay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka doodan ayaa si qoto dheer loogu falanqeeyey sida laiskugu waafajin karo nidaamka cadaaladda rasmiga ah iyo xeerka dhaqanka loona xaqiijin karo sareynta sharciga kulanka ayaana waxaa sidoo kaleetana ka qayb galay khubro sharci arday jaamacadeed odayaal dhaqameed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka wareyna waxaa ka hadlay muhiimada kulankan xogayaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa doodeenu maanta ay ku saabsan tahay marka halkan ay goobjoog nagu yihiin guddoomiyihii maxkamadda sare ee ah madaxii ugu sarreeyey garsoorka dalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo xubno ka socda bulshada rayidka ah iyo jaamacadaha ama xarumaha waxbarasho inaan bal ku faaqidno isla markaasna aan intellectual discussion ama dood cilmiyeed aan isku weydaarsano doorka muhiimka ah oo ay leedahay nidaamkan ku dhisan ama xalinta khilaafaadka xeer dhaqanka soomaaliya ku dhisan oo dhaqan soo jireen ah oo udub dhexaad u yahay dhaqankeena soomaaliyeed ka qaybgalayaasha ayaana la wadaagay mas-uuliyiinta su-aalo iyo aragtiyo wax ku ool ah iyaga oo na soo jeediyey talooyin ku saabsan hanaanka hirgelinta sareynta sharciga iyo iskaashiga suurtagalka ee u dhexeeya nidaamka dhaqanka iyo cadaaladda casriga maxay yihiin faa-iidooyinka iyo caqabadaha ku xeeran xanaankan dadban ee cadaaladda marka loo barbar dhigo nidaamka maxkamadaha rasmiga ah ma jiraa xiriir rasmi ah ee ka dhexeeya maxkamadaha iyo oday dhaqameedyada iyagoo ka wada shaqeynaya dhibaatooyinka taagan mise mid walba si gooniha ayuu u qabtaa shaqada
hanaanka dadban ee cadaaladda iyo iskaashigiisa sidee buu markaasi wax uga qaban karaa ka hortaga iyo wax ka qabashada macluumaadka qaldan sida disinformation iyo misinformationka oo dowladda lagu sameyn karo oo shacabka lagu sameyn karo farqigan ku horeyna maxay kala duwan yihin horta marka ugu horeysa waxay ku kala duwan yihiin rasmi marka la leeyahay cadaaladda rasmiga ah marka la leeyahay waa official waa waa formal waa dowlad ada iska leh waa xeerkeedii waa sharcigeedii ayadaa samaysatay waa dowladdan casriga ah oo afartanka sano kontonka sano lixdanka sano jirta waaye waxaa waaye xeerkeeda ciqaabta garsoorayaasheeda maaragtay kuwa madaniga ah ayadu iska leedahay waay shuruucdeedii waay marka kaas waa kii dowladda waxaa jira marka mid dowladdaba ka horreeyey sisli kugu sahlo dowladdaba waa ka horreeyey dowladda gormay dhalatay lixdankii dowladdaba waa ka horreeyey boqol sano laba boqol oo sano saddex boqol oo sano soomaalida maxay ku dhaqmaysa dhaqan iyo xeer marka waxaa kaas la yidhaahdaa xeerkaas waxaa la yidhahdaa kii aan rasmiga ahayn ama hanaanka dadban ayaa la yidhahdaa weli marka waa jiraa waa noolyahay waa lagu dhaqmaa qofka muwaadinka ah waxaa saaran waajibaad oo shuruucda dalka u taalla qofka waajibaad bay saareen ay tahay inuu ka soo baxo isla markaana waxay siiyeen oo ay u damaanad qaadeen xuquuq uu leeyahay labadaasaa laga rabaa qofka dhallinyaradii inuu barto labadaba labadaa hadduu yaqaano waa yaqaanaa markaa sida uula xisaabtamayo hay-adihiisa dawligaa wuu yaqaanaa wuxuu xaq ugu leeyahay wuuna yaqaanaa waxa waajib loogu leeyahay oo isaga ay tahay inay saarantay marka waxaan is leeyahay qofku hadduu labadaa barto kaalintiisa waa garanaya kasoo baxo waa mahadsantihiin ka ayaa waxaa gabagabadiisa la filayaa in ay kasoo baxaan qodobo muhima kuwaasi oo door weyn ka qaadan karo iswaafajinta xeer dhaqanka soomaaliyeed iyo sharciga